Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kusoo xirtay kulamo wada-tashi ah oo in muddo ah ka socday. Kulamadaasi hadafkoodu waxa uu ahaa sidii loo soo saari lahaa baahiyaha rasmiga iyo qorshe howleedka sanadlaha ee wasaaradda. Kulamada waxaa si wadajir ah u daafuray toddobaadyadii lasoo dhaafay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland iyo guddoomiyaha degmada Kismaayo, waxaana kasoo qayb galay matalayaal lixdan qofood ka kooban kuwaas oo dhammaan ka kala socday xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Kismaayo iyo tuulooyinka hoos yimaada iyo xubnaha dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulamada lasoo xiray iyo waxyaabaha ay daarnaayeen.
maanta oo ah siddeed iyo labaatanka bisha laytanaad laba kun iyo afar iyo labaatanka oo ku beegan maalin sabti ah waxaan soo gebagabaynay activitiyaashii ama howlihii la qabanayay mashruuca dowlad kaab qaybtiisa UNDP oo aan si fiican uga wada shaqaynay howlwadeennada hay-adda UNDP uu hogaaminayo mudane xaaji saalax si fiican baan uga wada shaqaynay waan u mahad celinaya asaga iyo tiimka kaleba maanta waa maalinta ugu dambeysay waana maalintii qorshayaasha soo socda oo dhan lasoo gebagabaynayay khaasatan waxaan ku radahay activity-ga ama hawshii lagu soo saarayay baahiyaha degmada Kismaayo oo ay ka mid yihiin tuulooyinka ku xeeran oo gaaraya soddon iyo dhowr ama afartan iyo dhowr tuulooyin aad u fara badan marka hawshaas mudday socotay way noo qabsoontay waxaa xusid mudan inaan tiro howlaha aan qabannay marka koowaad oo mashruuca dowlad kaab qaybtiisa UNDP waxaan qabannay activity-ga ugu horreeyay oo ahaa IMC ama madal la iskugu keenaya hay-ada kala duwan oo dowladda ah oo maarata lagaga wada hadlayay sidii mashruucaas uu u yeelan lahaa bahwadaag kale oo kala shaqaysa si fiican buu u qabsoomay warbixintiisana waa gudbinay waxaa ku xigay sarfey ama qiimeyn lagu sameynayay waaxaha kala duwan maxaan ku dhahdaa degmada oo loo diray consultanty ama qof khabiir ah oo lagu soo sameeyey qiimeyn la waraystay lala fariistay guddoomiyaha iyo markaas ugu maqnaa ku-xigeenkiisa ahna xoghayaha degmada iyo waaxaha kala duwan lala fariistay lasoo waraystay baahiyahooda la ogaaday qiimeynta ugu horreysay lagu sameeyey warbixina laga soo saaray midda labaad waxay ahayd tobabar oo induction ah oo ku aadan sida ay degmada u shaqayso iyo mashruucan waxa uu yahay in loo faahfaahiyo halkaas waxaa ka qayb galay tiro dad ah oo ay ka mid yihiin waaxaha agaasimayaasha waaxaha ee degmada Kismaayo iyo dad kale oo kala qayb galay ayadana maxaan ku si fiican buu u qabsoomay waxaa ila furay aniga xogayaha degmada si fiican buuna u dhacay warbixintiisuna way soo baxday